iskuulka mustaqbal oo ka mid a iskuullada waxbarashe ee ku yaalla gudaha magaalada kismaayo ayaa waxa ah uu munaasabad dhiirigelina u qabtay ardayda kaalmaha sare ka galay ee daayarta iskoolka imtixaan lagu qabtay maamulka iskuulka mustaqbal ayaa munaasabadaasi dhiirigelinta u sameeyey ardayda kaalmaha sare galay ee imtixaanka iskuulka iyagoona ku ammaanay dadaalkooda iyo juhdigii ay ku bixiyeen imtixaanka ay galeen haddaba maamulaha iskuulka mustaqbal ee magaalada kismaayo ustaad diibaan garaad ayaa waxa uu dardaaran dhinacyo kala duwan le u jeediyay ardayda kaalmaha sare ka gala imtixaanka iskuulka waxaana uu kula dardaarmay in dadaalkooda halkaasi ay kasii wadaan aynan siba laba jibaaraan waxbarashadooda aniga waxaa ka fakaraa mar kasta hal waxaa ka fakaraa waxaa ka fakaraa dalka inaan usoo diyaarinayo dad anfaca sida askariga marka duurka la geeyo loo tababarayo inuu wadanka difaaco adinkana wadanka ina anfacaan lidin diyaarinaya marka qof caadi ha isku malaynin wadan inaa ku sugaaya inaa casharkaaga dadaashid inaa wax baratid aqoon fiican yeelatid haddaa noqotid dhakhtarad dadkaaga xanuunsan aad daaweyso haddaa noqotid madaxweyne dalkaaga aad qurxiso haddaa noqotid sarkaal wadankaaga aad difaacdo haddaa noqotid macalin wadankaaga jahliga ummadda aad ka saarto haddaa noqotid sheekh dadka diin islaamka aad barto soo ma arkaysid wadankaaga wax u baranaysaa shakhsiyadda ha u baranin kaalina galay macalin abaalmarinsi ha u baranin waxaa wax u barataa in dalkaaga iyo dadkaaga aa anfacdo meel walba oo ay soomaali joogto iskaleda ogow kismaayo keli aa ku nooshiin ha ku tashanina meel walba oo dhulka soomaaliyeed taaka walba inaa leeda meel ku qoro qof walba oo soomaaliyeed meel walba oo dunida ku joogo inuu kuu dhashay meel ku qoro dhibaatadooda ka nax guushooda ku farax ka fakar xanuunkooda saa u daaweyn lahayd ka fakar saa u horumarin lahayd ogow diintaada islaamkana waa masiirkaaga aqaro ayadana inaa ku hormariso saddexda haddii aad ku tashto wadankaaga diin ahaana u hormariso dadnimo ahaana u hormariso dal ahaana u hormariso wadanka qiima u yeesha laakiin maxay ii tiri faa'iidada keliga waxbaratid gurigooda aala joogtid waxba ma tareeso habeen iyo maalin ku seexo inaad dhahdo wadankayga anfici doonaa wadankayga heer gaarsiin doonaa wadankayga muxuu ahaa qurxin doonaa ma daawataan dhalada soo wadamo qurux badan ma aragtaan ilaahay subxaana watacaala malaa'ig mu usoo dir oo u dhiste mase dadkaa dhiste soo annagoo kale maaha dad soo lix sagaal bilood kumay dhalan sidaasoo kale meesha wadan dadow aadi lahayd waa inaad dhahdaa sida gabadhaas ay u dhistay wadankaas iyo wiilashaas annagana u dhiseynaa marka hala dadaalo insha allah aniga wax walba oo ku farxiisin waa idin sameynaa sida ani idinkugu dadaalahay aniha ii dadaalin naftiina u dadaala wadankiina u dadaala soo walaad maa